kulankan looga hadlayay dardargelinta waxbarashada oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed qeybaha kala gedisan ee bulshada magaalada barawe oo kulanka qeyb ka ahaa ayaa waxa ay dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada uga mahad celiyeen adeegyada waxbarasho ee lacag la-aanta ah ee la siiyo bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed uu soo magacaabay wasiirka waxbarashada nooga dhigay asaa markii hore ka soo shaqeeyey madaxweynaha madaxweynaha aaduu u mahadsan yahay wasaarad kastaa wuxuu u dhiibaa madaxweynaha ninka loogu ugu fiican oo wasaaradda ka soo bixi karo madaxweyne cabdicasiiso waxaan ku leenahay daannahay reer baraabe ama gobolka shabeellaha hoose guud ahaan reer koonfur galbeed aadaa u mahadsan tahay igema mara kanda mara pili mara tatu na jawabu ya vesh tukulilo ni tarafu ya wahbarasha ama ni taalimu haqiqa taalimu ni chintu shukuru ni chintu maanaye umkomezo muntu kila mahala guddoomiyaha magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in looga baahan yahay bulshada degmada baraawe in ay xoojiyaan ka qeybgalka waxbarashada oo uu sheegay in ay muhiim u tahay nolosha aadanaha hadda ay ku soo ururtay nin waraaq haysto waxaan u baahannahay marka dadka inay waraaq wada helaan si waraaqda loo helan in wax la barto waxbarashada in la xoojiyo marka aad iyo aada ugu faraxsanahay waxaan rabaa wasaaradda oo ugu horeeya wasiir najax iyo iyo howlwadeennada wasaaradda oo dhan inaan hortiina aan ugu mahad celiyo dhanka kale ibraahim aadan cali najax wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka go-an tahay horumarinta adeegyada waxbarashada iyo in bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay helaan adeegyo waxbarasho oo lacag la-aan ah oo afar kun iyo saddex boqol oo ka mid ah haysta waxbarasho bilaasha toddobada boqol oo kale ayaa dugsi sare ah qaar ka mid ah ayaga laftirkooda haysta waxbarasho bilaasha laakiin diiwaanka dowladda waxaa ku jira afar kun iyo saddex boqol oo arday oo waxbarashadii bilaashka ahaa ee madaxweynaha u ballanqaaday shacabkan reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan dadka ka faa'iidaysanaya inay ka mid yihiin waxaan rabnaa halkan inaan ka caddayno tirada ardayda iskuulaadka aadda iyo dadka ku nool caasimadda koonfur galbeed isuma dhigmaan
barawe ayaa bulshada ku sugani waxa ay u dareerayeen goobaha tacliinta iyada oo dadaal ballaaran loogu jiro xoojinta adeegyada waxbarashada